hadda firi taswiirta siddeed iyo tobnaad galab galbooyinka ka mid ah ibraahim waxa uu fadhiyey teendhadiisa oo waxa uu arkay saddex nin oo ku soo socda oo wuu orday oo uu salaamay wuxuu ku casuumay in ay fadhiistaan geedka hoostiisa oo waxa uu u keenay baaquli ay biyo ku jiraan si ay cagahooda ugu dhoqdaan sahrana waxa uu ku yidhi diyaari rooti iyo cunto wanaagsan ibraahim waxa uu ogaaday in nimankani ay ahayn niman caadi ah ee ay yihiin fariyin wadayaal ka yimid xagga ilaah sida runta ah mid iyaga ka mid a waxa uuba ahaa ilaah oo isu soo ekaysiiyey bini aadam markii ay nimankii cuntadii dhammeeyeen ayaa ilaah wuxuu ku yidhi ibraahim aaway naagtaada sahra oo ibraahim ayaa ku yidhi ah waxaan malaynayaa in ay ku jirto teendhada dhexdeeda oo ilaah ayaa ku yidhi ibraahim sahre waxa ay helaysaa wiil in sana dhexdiisa ah markii ay sahre taas maqashay waxa ay bilowday in ay qusasho maxaa yeelay waa ay ogeyd in ay aad duq u tahay oo aana yeelanaynin carruur ilaah ayaa ku yidhi ibraahim maxay sahre u qusidaysaa ma wax ku adag baa jira ilaah waad arki doontaa ereyadaydu in ay sax yihiin ibraahim iyo sahra waa ay yaabeen in uu ilaahay sidaa ugu imaan doono oo uu la hadli doono taasina waxay ku ogaadeen in uu ilaahay sida runtaa u jecel yahay iyaga ilaahay miyuuna ilaaliyaa maanta haa ilaah wuxuu ahaa aabbaha ibraahim maantana waa aabbaheenna laakiin waxaa dhici karta maanta ilaahay in uu noola hadlayo noocyo kala duwan wuxuu nagula hadlayaa eryadiisa ka yimid kitaabka injiilka maxaa yeelay wakhtigii ibraahim ma aysan jirin kitaabka injiilka ah oo waxa uu kula hadli jiray si cad oo wuxuu kula hadli jiray nebiyaal ama riyooyin laakiin maanta sida badan ilaah wuxuu nagula hadlaa eryadiisa ka yimid kitaabka injiilka ah taasi waa waxa ay muhiim u tahay in ay dadku akhriyaan eryadiisa ka yimid kitaabka injiilka